munaasabaddana waxaa mid si arsaraal loo soo agaasimeysa markaana abaalmarino lagu guddoonsinaya ardaydii kaalmaha hore ka gala tartanka qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay gudaha masaajidka alnuur ee magaalada beledwanaag ganacsato bahda waxbarashada culimaaudiin waalidiin ardayda ka qaybgalay tartanka iyo marsharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabaddan dhaqane maxamed warsam oo ka mid ah maamulka mu'asasada alnuur oo soo qaban qaabisay tartankan ayaa ka warramaya marxaladihii kala duwanaagu soo maray tartanka tan iyo markii la bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii waxay soo bilaabatay tartankii u horreeyey ee qabatay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayay halkan ku qabatay iyo maanta oo ay taariikhdu tahay labada kun labaatan iyo afar intaas ayay mu'asasadu masjidu nuur ay tartanka ku qabanaysay hal sano oo ka mid ah ayay waxay ku qabatay magaalada meel ka mid ah oo mujamaca waagii meeshuu ku aanli jiray masjidka ku dhex yaalay hal sano oo ka mid a ku qabatay inta kale sanad oo baaqda maahane waxaa lagu qabanaya masjidu nuur boqolkiiba sagaashan iyo sideedna ma baaqanaynin sano walbaa la qabanayay taag walbay la eg tahay iyo in walbau miisaankeedu la eg yahayba tartankaa waa la qabanay ardada tartantay sanadkan waxay ahayd sagaashan iyo toddoba arday dugsiyaday kasoo tartameenna waxaa lagu sheegay ragga diiwaangelin tahay afartan iyo laba dugsi inuu yahay ardada tartamaysana waa sagaashan iyo toddoba arday gabdhaha adigu soddon iyo sideed ilaa afartan gabdhood inta kalena waa wiilal
qaar ka mid a culimaadudiinka iyo ganacsatada ka qaybgala munaasabaddan ayaa hadalla dardaarana u jeediyey macallimiinta dugsiyada qur-aanka iyo waalidiinta mar haddii saaxibul qur-aanna tahay oo qur-aanka aad ku camal fasho sharaf iyo nanimo la sheego waxaa kuugu falan xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ahlulqur'aani hum ahlullaahi wa khaasatu maasha allah idaafadan bal fiirsa ahlulqur'aani dadka lagu magacaabo waa ehelkii allo laguma reebinna waa khaasatu waa dadka khaaska ah oo ilaahay la macaamulada oo wanaagay mar haddii lagu ilaafay ilaahay lagu ilaafayay wax kuu dhamman ma laha maadaama qur-aanka aada baratina adduunyo aakhira labadooba gacantaada ku sugan yihiin faqiir ma tihid taajira tahay nicmadaasa ilaahay kuu yeelay nicmada allahu shukri ku camalfal
xadiid kale oo macnihiisu ahaa ninka qur-aanka akhriya ninka qur-aanka akhriya oo ku camalfala shardi waa inaad ku camal fasho qur-aanka akhrintiis keliya maaha waa inaad ku camal fasho ninka akriye ee ku camal fala hee waalidkiisu waxaa loo suraaliyay qiyaamaha taaj nuuraayo oo ka nuurkiisana uu ka wanaagsan yahay nuurka qoraxda nuurka qoraxda uu ka wanaagsan yahay kitaabka marka inaan weyneyno oo isku tarbiyeyno shacabka soomaaliyeed iyo ubadka soomaaliyeed iyo walad waalidka soomaaliyeed guud ahaan sidaan qur-aanku ugu dadaalno barashadiisa oo wax aada u qiimo badan duniduna ay mataqaanaa ay la yaaban yihiin laakiin waxaa isqabala dhaqankeenna iyo qur-aanka aan baranno xaggay kala joogaan taa ayaa musiibo ah hada shacbu lqur'aan markii la yidhahdo shacabka soomaali dhaqankiisa ka warrama ammaanadiisa ka warrama tacaaliimtii qur-aanka siduu u fuliyay ka warrama noloshoodii siday u maareeyaan ka warrama xuquuqdii iyo jaarkii iyo dhiiggii islaamka in la xurmeeya xagan ka joognaa waxaa musiiba ah inaan qur-aanka ilaahayna xifdino dhaqankeenna uu noqdo mid qur-aanka kasoo horjeedo
afartan iyo laba dugsi ayaa kasoo qayb gashaa la yidhaahday sida aan aaminsanahay afar boqoloo dugsi ka badan ayaa magaalada balweyne ku nool ka furan oo shaqayso inay afartan iyo labo keliya kasoo qayb gashana kolley wax la jeclaysan kara maaha marka macalimiintaas afartan iyo labada dugsi ay ardadooda kusoo dhiiratay inay usoo banbaxaan inay qur-aanka ilaahay ku tartamaan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaad leedihiin maadaama intaasoo dugsi oo magaalada ka furan aada adinka kasoo dhex baxdeen oo aad isku soo dhiimayseen inaad fagaaraha timaadaan adinkoo isku kalsoon hambalyo gaar aad leedihiin ayaan leeyahay waxaan idinku ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkiina inuu maaragtay in barakeeyo
annagana waxaa laga yaabaa dadkeenna inuusan ku baraarugsanayn bisha ramadaan qaar inay kusoo dhoweynayaan in la yidhaahdo tartan isboortiyaa jiroo la yidhaahdo koobka ramadaanka cayaarta ramadaanka meel ay ka jirta ma laha waa wax khatar ah waa dad fahamka uu ka dhunsan yahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu fahamkeenna kobciyo guulaha oo qofka xaqiijiya adduunkiisa iyo aakhiradiisana waxaa ugu qiimo badan kobaca fahamkaaga oo si saxa noqda dad baa bisha ramadaan ku soo dhoweeyey inay turub iyo laadhuuh habeenkii oo dhan ku soo jeedaan maalintiina ay hurdaan dad kalaa ku soo jeedo inay tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir iyo qiraa'at alqur'aan ay mashquul ku yihiin oo sidii saxdaheed ah dad kalaa agaasimaya tartamada noocaan ah oo abaabulaya oo raba inay ku guulaystaan fursadaha qaaliga ah oo kabasitiga dadka muslimiinta ah dhisaya waxgalna u ah mustaqbalkooda waxaasoo dhan waxaad dareemaysaa inay dadku ku kala duwan yihiin tartankan oo sanadkaasa lagu qabta magaalada beledweyne ayaa looga gool leeyahay sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka